nagala socotaana waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinkaga baaqa mawjada f m ka ee sagaashanka megahertz saacadda geesa afrikada barya stuudiya redio muqdisho ayaa iminka waxa ay tilmaamaysaa sideedii subaxnimo oo gow ah kusoo dhawaada warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray xamdi baraale waasan aad baad umahadsantaha xasan baydhabo bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo muqdisho waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee raadiyo muqdisho qodobada inaheennana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa guddoomiyey kulan habka fogaan aragga ku qabsoomay oo uu la yeeshay golaha wadatashiga qaran oo diradda lagu saarayay daafurnaanta doorashooyinka iyo dardargelintooda iyadoo dhinaca kale madaxweynayaasha puntland jubbaland hirshabeelle ay shaaciyeen in dhowaan ay bilaabi doonaan doorashada golaha shacabka wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa sheegtay inay diyaarisay qorshe wax looga qabanayo fatahaadaha kusoo noqnoqday jowhar mudug ayaa magaalada gaalkacyo kusoo xirtay gogolnabadeed lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah oo gobolkaas wada degaaq abaara iyo biyola-aan baahsan oo weli ka taagan deegaano hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan shir lagu dhammaystirayey nabadda bulshada deegaanada xeraale iyo huurshe ayaa ka furmay deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah hay-adda caafimaadka adduunka walaa xoogan ka muujisay nooca cusub ee korona waa soddonka bisha kow iyo tobnaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kusoo dhawaada warkii oo intii hore ka faahfaahsan ra-iisul federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu kulan la yeeshay madasha wadatashiga qaran oo diradda lagu saaraya daafurnaanta doorashooyinka iyadoo dhinaca kale madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland iyo hirshabeelle ay shaaciyeen in dhowaan ay bilaabayaan doorashooyinka golaha shacabka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyey kulan hab fogaan aragga ay ku yeesheen golaha wadatashiga qaran oo diradda lagu saaray daafurnaanta doorashada iyo dardargelintooda ra-iisul wasaaraha ayaa madaxda golaha wadatashiga ku booriyey sida ay laga maarmaar u tahay in doorashadu ay noqoto mid daafurnaan oo lagu qanci karo isagoo madasha u gudbiyey walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashooyinka qaar iyo kuraasta golaha shacabka ra-iisul wasaaraha ayaa uga mahad celiyey dowlad goboleeda bilaabay doorashada golaha shacabka isagoo ka codsaday in kuwa harsanna ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan madaxweynayaasha puntland jubbaland iyo hirshabeelle ayaa caddeeyey in maalmaha soo socda iyaguna ay bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa sheegtay inay diyaarisay qorshe wax looga qabanayo fatahaadaha kusoo noqnoqday magaalada jowhar cabdiraxmaan wadani ayaa warkan soo diray wasiirka wasaaradda beeraha ee waraabka hirshabeelle xildhibaan maxamed cumar ciimuy oo kormeer ku tagay goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda beeraha ee waraabka hirshabeelle ay diyaarisay qorshe wax loogu qabanayo fatahadaha kusoo noqnoqda magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana sidoo kale uu tilmaamay xilligan in la joogo wakhtiga ugu munaasabsan ee wax laga qaban karo webiga shabeelle isagoona bulshada ku nool jowhar iyo deegaanada ku teesan ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa fatahadaha webiga shabeelle
iyo mar uu yahay sidaan oo kaleente eber uu yahay qabasho oo gooni ah hase yeeshee laftigiis waxaa laga qaban karaa oo biyahani markii ay wada guraan oo ay geli karaan cagafcagaf iyo saamabaaladii ciidaani rabto in laga qaado fursadna waxay u tahay xataa laftigeeda ciidan dadka ka ganacsada ama dhisanaya guryaha laftigooda waxbatar way u tahay si ay ugu faa'iidaystaan hase yeeshee weli hadda biyihii webiga ayaa ku jira oo biyihii weli ma ka wada dhammaanin webiga laakiin waa hoos marka ka taxadirka naga anka wuxuu yahay oo maanta hadduu alah wadal ogolaada ka taxadir u hayno cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa magaalada gaalkacyo kusoo xortay gobolnabadeed lagu heshiisiinaya beelo walaalo oo wadadaga gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan soo diray
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha guda ahna kusimaha wasiirka axmed xasan cali axmed dheer ayaa soo xiray shir dibheshiineed oo muddooyinkanba wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dibheshiinta galmudug ay ka dhex waday beelo walalaha kuwaasi oo colaadi kaga dhex owleed muddo sannadaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaar ka mid a odayaashii labada dhinac oo ka hadla xiritaanka shirweynaha dibeysiinta ka xirmay magaalada gaalkacyo ayaa soo dhoweeyay dadaalka ay wasaaradu gashay iyagoona sheegay inay iska afgarteen waxyaabihii labadaasi u dhexeeyay iyagoona ka heshiiyey dilka saddex ruux oo labada dhinac kala dileen wasaaradda arrimaha gudaha galmudug baa waxay noo dhigtay gogol dib u heshiisiin annaga oo ah beesha ree bakar culusacad iyo beesha saleemaan cabdalle aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa gogosha sharafta leh oo wasaaraddu noo dhigtay iyo guddigii nabadda oo haddii alla kuu roon yahay ee gobolka mudug guddoomiyaha uu ahaa suldaan cabdinaasir jaamacseed gogoshaas bay isku kayo keeneen waanu waa ku heshiinnay waxaan ku lafagurnay wixii dhiig ahaa uuna dhex yiilay
ali wasaxbi wasalim heshiiskii nabadeed ee ka soo bilowday in dhoweyd baan aawadnay u dhaxeeyey labada qoys beesha haddii aan la kuuriyo reer agoon saleemaan cabdalle iyo reer abubakar culus sacad shaqaaqooyinkii kala dhexgalgalay annaguna aanu ehelka u noqonnay maanta halkan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay gogol noogu dhigtay dhammaanna odayaashii waxgaradkii labada beelood dhammaantood ay ka soo qayb galeen halkan aan ku kala qaadannay duugtii iyo qorigii saddex nin aan ku kala qaadanay laba ninna haddii aan la kuu rooyo caddayntooda aan annaga nala ka rabo walaalahayana noo aqbaleen xilligaan soo caddaysanno inay haddii aan la kuu rooyahay ay diyaar u yihiin waan kaa guddoomay
wasiiru dowlaha wasaaradda ahna kusimaha wasiirka ayaa u mahad celiyey odayaasha dhaqanka labada beelood iyo siday uga hogaansameen codsiga wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibweysiinta galmuduga aan halkan uga mahad celiyo si gaara madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye run ahaantii nabadeyntan kaalin weyn isagana ka soo qaatay habeeniyo maalinna habeen iyo maalinna taleefonka ku jiray ka warqabay meeshay marayso asaga naftirkiisa maanta guul uu taagan yahay guul madaxweyne insha allah intaa kadib waxaan rabaa inaan usoo gudbo heshiiskan maanta aan gaarnay hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan rajaynaynaa ballamihii la galay in laga baxo meeshan waa ku heshiinay saddexda nin ee ku dhimatay inaan furkii iyo duugtiba aan halkan ku qaadanay maanta indhihiinna hortiinay ahayd waxa noo haray waa rafisadii iyo maxay ahayd magdheertii hadduu ilaaha yidhaahdo ayadana insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo ka wasaarad ahaan waa idin garab taagannahay shan bilood kadibna waa soo cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
abaaro iyo biyo la-aan baahsan ayaa weli ka taagan deegaano hoos yimaada degmada maxaasib gobolka hiiraan kuwa oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada cabdishakuur cismaan cali ayaa warkan soo diray
bulshada xoolodhaqatada ee ku nool deegaanada hoos yimaada degmooyinka maxaas iyo matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka codsaday maamulka gobolka hiiraan in loo sameeyo biidhaamin aad u xoogan maadaama deegaanadaasi goobihii biyaha laga heli jiray sida waraha iyo ceelasha hoosudhac ballaaran ay ku yimideen bulshada deegaanadana hadda ay bilaabeen in ay biyaha u dhaansadaan masaafooyin ka fog deegaanada ay ku nool yihiin kuwaasi oo qaarkood saacado badan qaata bulshada ayaa sidoo kale sheegay in daaqsankii xoolaha deegaanadaasi ay ka heli jireen uu gabaabsi marayo maadaama roobkii la filayay gugan inuu si weyn u do-o ee deegaanadaasi uusan uga di-in sidii loogu talagale haddana xoolahooda ay doonayaan inay u raraan deegaanaha ka fog deegaanada ay ku nool yihiin si ay daaqsan ugu raadiyaan deegaano badan oo kamid a gobolka hiiraan waxaa saameyn ku yeeshay abaaraha ka jira dalka waxaana gobolka hiiraan usii dheer anyax cad afar badan kuwaasi oo sanadiya aan kasoo gudubnay ku habsaday deegaanada miyiga ee gobolka hiiraan waxaana uu xaalufiyey inta badan goobihii dhirta iyo goobihii kale ee laga heli jiray daaqsinka kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay inay xooluhu ay helaan daaqsin ku filan gobolka hiiraan inta badan bulshada ku nool waxay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo beeraha waxaana abaartan iyo biila-aanta ka jirta deegaanada miyiga ee gobolka hiiraan haddii ay sii socoto ay khatar geli doontaa xoolo aad u fara badan kuwaasi oo hadda lagu dhaqayo qaar ka mid a deegaanada hoos yimaada degmooyinka maxaas iyo matabaan ee gobolka hiiraan cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyn
shir lagu dhammaystirayay nabadda bulshada xeraale iyo huurshe ayaa ka furmay deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud cabdulaahi warsamo rooble ayaa warkan soo diray
shirkan oo dhammaystiraya nabadda iyo isdhexgalka bulshada xeraale iyo huursho oo socon doona muddo toddoba maalmood ah ayaa galabta ka furmay magaalada huursho ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaana soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisiinta galmudug iyadoo inta uu socdo lagu lafaguraya sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ku kala dhex jira labadan bulsho waxaana furitaanka shirkan ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan galmudug iyo waxgaradka bulshadaasi gudoomiyaha deegaanka huurshe axmed nuur cabdixamiid macalin oo ugu horey munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday faa'iidada ay leedahay isdhexgalka iyo wada noolaanshaha isagoo mahadcelin u jeediyey cid kasta oo ka qayb qaadatay fidinta gogashan
shirka ay soo addeeceen iyo nabadda in la wada taabageliyo isdhexgalka iyo nabadgelyada nabad ku wada noolaashaha bulshada reer xeraale iyo reer huurshe iyo beeshan surraba guud ahaaneed si weyn baan u soo dhowaynayaa wakhtiguna waa nagu gaaban yahay waxaan rajaynayaa fursad badanna waa isku sii haysannaa xildhibaan mursal cabdiraxmaan xildhibaan mahad xayir ahna wasiiru dowlaha howlaha guud iyo wasiir hore saadiq sheekh yuusuf ayaa si wada jira u soo dhoweeyay gobasha nabadeed
gaar ahaan bulshada walaalaheenoo reer xaraale oo noogu yimid meeshaan ayaan wax kana soo dhoweynhayaa salaan gooniina u gudbinhayaa waxaan kaleetoo dhiiro gelinayaa in wixii dadkan dhexdooda ku jiray si walaalnimaa lagu dhammaystiro wixii dhimanaa oo heshiiska ka dhimanaa si walaalnimaa loo dhammaystiro dan wanaagsan baan ku gaaraynaa haddii ilaahay qadaro ilaahayna aan ka cabsanno oo dad istixgeliya oo dantooda iyo amuurtooda walaalnimo ku dhammaysta aan noqonno ayaannu dhiiro gelinhayaa in halkaana bulshadii la yskugu keeno xeraalana la yskugu geeyo isku keenidda markii wasaaraddu qaadato iyo maamulkuna sida loo wada hadlahayo ajandaha qaabka loo samaysanayo sida laysku turxaantirahayo sida loo walaaloobahayo in fursad dadkii loo siiyo shirkan maantay wuxuu nooga furmay gogashiisii hore huurshe insha allah wuxuu noogu xidhmi doonaa xeraale waxaana ujeedku yahay dhammaystirka nabadayntii walaalihii reer fog maxamed iyo isdhexgelintooda
ugu dambeyn xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug salebaan cabdulaahi xasan oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in wejiga koowaad ee kulankan labadan bulsho ugu baaqayo inay soo dhoweeyaan nabadda iyo dowladnimada
shirkan wuxuu daaran yahay usbuucuu socon doona haddii alla idmo maanta laga bilaabo wuxuuna daaran yahay inaan bal xoogga saarno waxyaabihii aan ka barannay waxyaabihii laga faa'iiday nabaddii laga soo bilaabo heshiiskii labada beelood iyo waxyaabihii ka dhimanay sidii loo dhammaystiri lahay haddii alla idmo oo aan rajaynayno inuu dhammaystir u noqdo horumarka ka jira gobolka iyo iyo degmooyinka halkan ka jira haddii alla idmo
cabdulahi warsamroble warbaahinta qaranka huurshe
markaana akhbaaraadka dibadda ayaanu eegeynaa diyaaradaha dagaalka ayaa waxa ay weeraro ka geysteen ama ay ku qaadeen goobo ay ku dhumaaleysanayeen maleeshiyaadka yemen oo ay taageerto iiraan telefishinka ku hadla afka dowladda sacuudiga ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka dalkaasi ay weerar qarsoodi ah ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo iiriyaan ah ee sidoo kale caasimada dalka yemen ee sanca kooxda la dagaalanka kooxda ka dagaalanta wadanka yemen ee xuutiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale goobo ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida ay shaaciyeen idaacado ku hadla afkooda oo ka howlgala magaalada sanca warkii subaxee raadiyo muqdisho waa inaga intaa warka waxaa soo saaray cabdiqaadir shacab farsamadana waxa uu ahaa siidow